halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabkii nebi yeremiyah yeremiyah wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ilaah wuxuu ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay farriin murugo caloolxumo iyo niyadjabba lahayd maadaama reer banu israa'iil ayaan qaadan karin farriintii uu u waday ayay diideen oo aad bay u nabcaadeen oy garaaceen oo weliba waa la xidhay oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto waxaana lagu eedeeyey inuu yahay nin gadood iyo xasiloonni darri ka abuuraya dalka israa'iil markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban ee cutubka tobanaad ee kitaabkii nebi yeremiyah waxaana loo sheegay in ilaahyada gacmaha ay qurumaha ku samaysteen inayan abuurin samada iyo dhulka ilaaheenna oo ah ilaaha nool ee baaqiga ah ayaa abuuray oo weliba xidigaha isagaa meeshooda ka soo jeediyey waana kan keliya ee istaahila caabudis dunidan ilbaxa lagu sheego ayaa haddana maalin waliba ku xidhan niman xidigashaagyo ah oo waxay ku soo qoraan waxyigooda ku saabsan xidigaha oo weliba been wada ah joornaalada dunida haddii dadku ay ilbaxeen maxay haddaba u caabudi la'yihiin ilaaha baaqiga ah ee nool waa su'aal dad badan oo sixirka faalka xidigashaagyada la tashada ayaan ka jawaabi karin haddaan soo koobno cutubkii tobanaad ayaa nebigu uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka yeremiyah cutubka tobanaad aayadda saddex iyo labaatanaad ee baalka sagaal boqol siddeed iyo lixdan ee axdigii hore sida tan rabbiyo waan ogahay in bini'aadmigu jidhkiisa uusan gacantiisa ku jirin ninkii socda innaba karti uma leh inuu tillaabooyinkiisa toosiyo haddaba ma jiro nin taladiisa isaga u gaarka ah ku quman haddaan loo muujinin hadalladii ilaah waxaa loo baahan yahay in la helo waxyi rabbaani ah si loogu socdo dariiqa rabbiga markii qofku uu ka leexdo hadalladii ilaah wuxuu marayaa meelo qalqalloocan iyo dhul aan sinnayn waxay la tahay qofka inuu si hagaagsan ugu socdo filosofiyadihiisa waxaa ilaah uu inagu leeyahay haddaba sida ku qoran kitaabka yeremiyah cutubka tobanaad aayadda saddex iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa rabbiyow waan ogahay in bini'aadmiga jidkiisa uusan gacantiisa ku jirin ninkii socda innaba karti uma leh inuu tillaabooyinkiisa toosiyo haddaba ra'yi waliba oo aad wadato iyo dan waliba oo ku qarsoonba adigu ma hergelin kartid waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya fariintii waxyiga ahayd ee aynu ka soo bilownay cutubka toddobaad ee aynu soo wadnay ilaa iyo kan tobanaad iyo weliba meeriskii cutubka tobanaad oo isaga aynu soo koobnay waxaanse iminka si dawaale ah idinku bilaabaynaa fariimihii waxyiga ahaa ee ku qornaa cutubka kow iyo tobanaad ilaa iyo kan saddex iyo tobanaad ee kitaabkii yeremiyah waxaannu sida caadiga ah ku bilaabi jirnay mowduuca ugu horeeya waxaana fariimaha ku qoran cutubka kow iyo tobanaad ilaa iyo kan saddex iyo tobanaad laynoogu sheegayaa in israa'iil ay addeeci weysay axdigii ilaah uu kula dhigtay markii ay cidlada marayeen ee uu nebi muuse hoggaaminayay haddaba cutubyada kow iyo toban ilaa iyo laba-iyo toban ayaa nebi yeremiyah wuxuu iyaga ku wacdinayaa fariin aad iyo aad u xoog badan kadib markii sharcigii kitaabkii la helay ku qornaa loo loo akhriyey haddaba cutubyada kow iyo toban ilaa iyo kan laba iyo tobanaad ayaa nebi yeremiyah wuxuu iyaga ku wacdinayaa fariin aad iyo aad u xoog badan kadib markii sharcigii kitaabka la helay ku qornaa loo akhriyey waxaana la xoojinayaa maadaama kitaabkii sharciga la helay in la hormariyo wada noolaanshaha beesha sida aynu deriskayaga u qiimaynayno iyo wixii la halmaala waxaa kaloo la doonayaa in sinada fiiro gaar ahaaneed loo yeesho waayo sharciga rabbiga waxaa ku cad in sinadu ay tahay shay qofka ka dhaqaajinaya ilaah wuxuuna sharcigu adkeeyaa in lagu soo noqdo jidadkii rabbiga si kale oo loogu soo noqonayo ilaah ma lahan waase inay noqoto sida nebi ishaaciyaah uu waxyooday marka uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka shan iyo kontonaad aayadaha lix ilaa toddoba waxaana qoran sida tan rabbiga doondoona intii isaga la heli karo oo isaga barya intuu dhow yahay kan sharka lihi jidadkiisa ha ka tago ninka aan xaqa ahaynuna fikirradiisa oo rabbiga ha u soo noqdo oo isna wuu u naxariisan doonaa oo ha u yimaado ilaaheenna waayo aad buu u saamixi doonaa haddaba markii laynoo sheego waxyaabaha sharcigu uu inaga dalbanayo lama mid ahin kuwa aan weli maqlin waxaana ina fuulaysa mas-uuliyad xoog leh kuweenna haatan garanaya kitaabka injiilka masiixa haddaba kuweenna garanaya kitaabka iyo waxyaalaha uu inaga dalbanayo waynu garanaynaa inaynaan xooggeenna iyo xaqnimadeenna sidaas ku samayn karin waxaynu u baahannahay inaan yeelanno xoogga iyo xaqnimada masiixa taasoo aynu helayno markii aynu sayid ciise masiix saaranno kalsoonideenna waxaase loo baahan yahay inaan qiranno inaynaan xooggeenna ku samayn karin wax waliba waayo kitaabku wuxuu leeyahay dhammaan way wada dembaabeen oy gaari waayeen ammaanta ilaah dadka oo dhaniba waxay noqdeen dembiilayaal oo waxay gaari waayeen ammaantii ilaah iyo heerkii uu dadka ka doonayay haddaan fariinta kitaabka halkeedii idinka sii wadno ayaannu eegaynaa kitaabka nebi yeremiyah cutubka kow iyo tobanaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka sagaal boqol siddeed iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kan waa ereygii nebi yeremiya xagga rabbiga uga yimid isagoo leh axdigan ereyadiisa dhagaysta oo dadka dalka yuhuudda iyo kuwa yeruusaalem degganba la hadla yeremiya wuxuu iminka u akhrinayaa kitaabkii sharciga ee laga helay macbudka wuxuuna maqashiinayaa dhigaha dadka reer yeruusaalem waxaa ku qornaa kitaabka axdigii ilaah oo la dhigtay dadka reer banu israa'iil oo qarniga isaga uu la hadlayeyna ilaah aad bay uga dheeraadeen haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal oo aannu eegno kitaabkii nebi yeremiyah cutubka kow iyo tobanaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan oo adigu waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay in kaaruha ku dhacdo ninkii aan dhagaysan erayada axdigan haddaba inta ayaan helin kitaabka sharciga ayaanay dadku garanaynin sharciga ilaah haatan way garanayaan in mas-uuliyaddoodu ay weyn tahay waayo ilaah wuxuu leeyahay in kaaruha ku dhacdo ninkii aan dhagaysan erayada axdigan haddaba waxaa la mid ah kuwa garashada u leh hadalladii ilaah hase yeeshee aan raacin hadallada kitaabka ku qoran inkastoo qarnigii ay noolaayeen dadkii yeremiyah iyo qarniga innagu aynu noolnahay ay kala duwan yihiin haddana farriinta hadalladii ilaah waa isla mid oo isla sidii iyaga laga doonayay inay sameeyaan ayaa innagana laynaga doonayaa wuxuu innaga inaga doonayaa inaynu maqalno hadallada injiilka laynagu wacdinayo cutubkan koowaad wuxuu ku soo xirmayaa in nebi yeremiyah laga diiday meeshii uu ku dhashay ama deegaankiisii canaatood weli waxaannu ku jirnaa haddaba meeriska cutubkan kow iyo tobanaad waxaanan hoos ugu dhaadhacaynaa cutubka kow iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa laba iyo labaatan ee baalka sagaal boqol sagaal iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan laakiinse anigu waxaan la mid ahaa neef baraar ah oo loo soo kaxeeyo in la gowraco oo mana aan ogeyn inay sirqool ii hindiseen oo ay yidhaahdeen geedka iyo midhihiisaba aynu wada baabi'inno oo aynu isaga ka goyno dalka kuwa nool si aan magiciisa mar dambe loo soo xusuusan laakiinse rabbiga ciidamadow adigoo si cadaalad ah wax ku xukuma oo kelyaha iyo qalbigaba imtixaama haddaba bal aargoosashadaada iyagoo ku kordhacaysa aan arko waayo dacwaddaydii adigan kuu soo bandhigay sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu ka leeyahay dadka canaatood oo doondoonaya inay nafta kaa qaadaan oo kugu yidhaahda yaydaan gacantayada ku dhimanine rabbiga magaciisa waxba ha ku sii sheegin rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay bal ogow iyagaan ciqaabi doonaa barbaaradu seef bay ku dhiman doonaan oo wiilashooda iyo gabdhahooduba abaar bay ku dhiman doonaan ilaah baa iminka nebi yeremiyah la hadlaya oo wuxuu ku leeyahay waxba ha la sii hadlin dadkan reer canaatood waayo aniga way i diideen oo waxay doonayaan inay ku dilaan ha u tegin oo aniga wixii aan ku idhaahdana waxba ha uga sheegin iyaga kol dambeeto waxaa haddaba jira baryaha kan kiniisado aan dadka la wadaagin hadallada ilaah oo way ka weecdeen doogii hore ee aasaasayaasha kiniisadaha qaar ay ku socon jireen waxaad mooddaa in caajis uu saaran yahay kiniisadaha qaar maanta waxaase rajada ay tahay in toobadkeen iyo hanuunba laga filayo ruuxa quduuska ah ee ilaah markii hadalladii ilaah si hagaagsan dadka loogu wacdiyo markii dad badan oo aan ilaah aqoon ay hareerahaaga ku bataan dhibaatadeeda ayay leedahay waxaad la mid noqonaysaa nebi yeremiyah oo isaga ay diideen dadkii reer canaatood mararka qaarkood waxaa jira siyaabo lagu garto haddii dadku ay ku socdaan dariiqa ilaah iyo haddii aanay ku soconin waxaad ka fakartaa nebi yeremiyah dadkii wakhtigiisa waxay sheegan jireen inay ilaah raacsan yihiin waxaase ay ku socdeen waddooyin baadi ah waxay tegi jireen meelaha asnaamta lagu caabudo oo sida dadka quruumaha ay ahaayeen oo kale ayay ilmahooda foorno dab ah dhexgelin jireen waxay taas u samaynayeenna waxay ahayd iyagoo niyad wanaagsan ka raadinaya ilaah ku-sheegyada quruumaha haddii aad hareerahaaga eegto dhegaystahayaga qaaliga ahow oo aad eegto derisyadaada kuwooda baayac mushtarka ah iyo kuwa nabadgelyada qaabilsan iyo hoggaamiyaasha miyay kuula muuqanaysaa inaad isku si wax u rumaysan tihiin miyay runta ka hadlaan miyayse xaqnimo ku macaamiloodaan miyay sidii la doonayay u jecel yihiin derisyadooda markii aad garato inaanay tilmaantan lahayn ayaad ogaanaysaa haddii aad masiixi tahay inaad la deggan tahay dad la mid ah kuwii noolaa wakhtigii nebi yeremiyah oo adigana waxaa laguu qaadanayaa sida inaad tahay nin waalan ama nin cadow ku ah dadka waayo waxaad garanaysaa in falimahooda ay shar yihiin iyaguse waxay la tahay in falimahooda ama ficiladooda uu wanaagsan yahay reer canaatood waxay dareemeen inaan loo baahnayn in la sii dhegaysto hadallada niyadjabka leh ee yeremiyah hase yeeshee isma weyddiin sidii ay ku toobadkeeni lahaayeen oy ilaah ugu soo dhowaan lahaayeen oo falimahooda sharka ah ay uga tegi lahaayeen si markaas ilaah uu ugu naxariisto oo ay uga samato baxaan dhibaatada soo socota dadka oo dhan waa la mid oo nin waliba oo aad wax uga sheegto injiilka ciise masiix marka hore bur buu kuu soo qaadanayaa oo haddii uu joogo meel aan sharci ka jirinna wuuba ku dilayaa oo wuxuuba aalaaba kugu leeyahay waan kugu janno tegayaa bal waa kitaabkee kitaabka fasaxaya dilka qofka aadamiga ah kaasu ma ahan kollayba kitaabka quduuska ah ee baibalka haddaan casharkan ku soo noqonno ayaa ciise masiix qudhiisaba uu dareemay wixii ku dhacay yeremiyah markii uu damcay in dadkii reer kafarna'um uu kala hadlo wax ku saabsan injiilka waxaana masiixu uu yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afraad aayadda afar iyo afartanaad ee baalka boqol sagaal iyo lixdan ee axdiga cusub sida tan markaasoo rasuul yooxanaa uu lahaa oo ciise ayaa ka mara kacay inaan nebi waddankiis murwad ku lahayn haddaba haddaan kitaabka yeremiyah ku noqonno ayaa toobadkeenkii aynu cutubyadii hore ku soo aragnay ay haatan u muuqanayaan inuu ahaa un dusha kore ilaahna wuxuu ku yidhi sida ku qoran cutubka kow iyo tobanaad aayadda lixaad sida tan soo socota oo rabbigu wuxuu igu yidhi erayadan oo dhan ka dhexnaadi magaalooyinka dalka yuhuuddah iyo jidadka yeruusaalemba oo waxaad tidhaahdaa axdiga ereyadiisa dhagaysta oo yeela inkastoo hadalka lagu wacdiyey haddana inay xagsadaan ayay kari waayeen sida aalaaba ka dhacda qowmiyadaha qaar haddii hadalka lagu wacdiyo waxay la noqonaysaa bayacasharada ay ku jiraan iyo dhaqanka hagaagsan ee ay haystaan aawadeed inaanay raaci karin wixii loo sheegay reer banu israa'iilna dhibaato ayaa haysata waayo wacdiga waxaa daba socda farriin qaraar oo ah in dalka laga eryi doono oo masaafuris loo kaxaysan doono iyo in qaar badan oo iyaga ah ay ku dhiman doonaan dalka iyadoo ay ugu wacan tahay macluul baahsan iyo abaaro isdabajoog ah oo aan dhammaanaynin haddaan horey idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu iminka eegaynaa su'aashii nebi yeremiyah ilaah oo weyddiiyey maadaama aynu soo gaarnay cutubka laba iyo tobanaad waxaannu soo gaarnay wakhti khatar ahaa oo saameeyey nolosha qaranka reer banu israa'iil maadaama aynu soo gaarnay cutubkan laba iyo tobanaad waxaannu soo gaarnay wakhti khatar ahaa oo saameeyey nolosha qaranka reer yuhuuddah oo iftiinka keliya ee dhulkii reer yuhuuddah ka jirayna wuxuu ahaa kii yeremiyah waayo wuxuu ku wacdinayay dadka hadalladii ilaah wakhtigan yoosiyah wuu dhintay yeremiyahna waxaa lagu qasbay inuu isaga cararo deegaankiisii canaatood waxaana carshiga qabsaday niman shar ah waxay u muuqataa in xaaladdu ay ka sii darayso waxaana isbedbedelayay xukunka boqorrada dalka yuhuuddah maalinba maalinta ka dambaysana waxaa qabsanayay niman aan ilaah darajaynaynin markii fircoon nekooh uu dilay boqor yoosiyah wuxuu xukunka u dhiibay yehoyaaqiim oo yehoyaaqiimna waxay ahayd inuu baad siiyo dalka masar markaasuu dhulkii si xun u sii canaaday wakhti yar dabadeed baabiloon ayaa ka adkaatay reer masar waxaana baabiloon loo watay yehoyaaqiim isagoo indhala yeremiyah digniin buu horay u bixiyey laakiin boqorradii reer yuhuuddah ma dhagaysan kuweenna masiixiyiinta ah haddii xaaladaha ay inagu adkaadaan waxaynu bilaabaynaa inaynu shakinno sabuurlaha ayaa mar wuxuu yidhi sida ku qoran sabuurka toddoba iyo soddonaad aayadda shan iyo soddonaad sida tan waxaan arkay kuwa shar leh oo dulun badan oo isku kala bixiya sida geed cagaar ah oo dhulkiisa ka baxay haddaba waxaad eegtaa waxaa nebi yeremiyah uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi yeremiyah cutubka laba iyo tobanaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan rabbiyow xaq baa tahay markaan kula muddaco haddaba bal aan xukuumaddaada kaala hadlo sharrowyada jidadkoodu bal muxuu u hagaagaa oo kuwa khiyaano kula macaamilooda oo dhammuna bal maxay u nabdoon yihiin iyagaad beertay oo weliba xidhid bay yeesheen way koraan oo midhay dhalaan adigu afkooda waad ku dhowdahay laakiinse qalbigooda waad ka fog tahay wuxuu yeremiyah inoo sheegayaa sida ay la ahayd reer yuhuuddah oo reer yuhuuddah waxay la ahayd inay u dhow yihiin ilaah wuxuu yidhi afka ayay kugu hayaan hase yeeshee weliba niyaddoodu way ka fogeed ilaah sida nebiguba uu inoo sheegayo hase yeeshee dad badan oo ilaah ka fog ayaa ilaah magaciisa soo qaada mar waliba waa wax lala yaabo in kuwo badan ay iska dhigaan inay dadka kale uga dhow yihiin ilaah waxaana dhacda aalaaba in kuwa yidhaahda ilaah baa inala jira ay yeeshaan hanti badan waxaana dadka ka yaabaya hodantinimadooda ha yeeshee jawaabta ama su'aalaha dadka mu'miniinta ah madaxooda ku jira ee ah waxa kuwa sharka lihi ay u hodmaan ninna garan maayo laakiin ilaah bay qarsoodi u tahay haddaan horay idinku sii wadno cutubkan laba iyo tobanaad oo qayb ka ah fariintii nebi yeremiyaah ee ka soo bilaabatay cutubka kow iyo tobanaad ayaannu eegaynaa aayadaha saddex ilaa afar ee baalka sagaal boqol sagaal iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan laakiinse rabbiyow adigu waad i taqaan waanad i aragtaa oo qalbigaygana xaggaagaad u tijaabisaa iyaga u soo bixi sida idin la gowracayo oo u diyaari maalinta gowricidda ilaa goormuu dalka sii barooranayaa oo uu waddanka oo dhan dooggiisu engegayaa xumaanta kuwa dhex deggan aawadeed ayaa xayawaankii iyo shimbirihiiba wada baabi'een maxaa yeelay dadku waxay yidhaahdeen isaga ugu dambaystayada ma uu arki doono yeremiyah wuxuu haatan leeyahay maxad iyaga u eedayn weysay waayo way istaahilaane wuxuu kaloo leeyahay haatan ilaa iyo goorma ayuu dalku barooranayaa wuxuu kaloo leeyahay marka dhanka kale laga eego maxaad wax u qaban la'dihiin waxay u muuqataa in xaalku uu sii xumaanayo oo dadkii ay sanam caabudka ku socdaan oy sinaysanayaan oy carruurtoodiina ay dabgelinayaan cutubka kow iyo tobanaad aayadda lix iyo tobanaad ayaa waxaa lagu leeyahay nebi yeremiyah rabbigu wuxuu magacaaga u bixiyey geed saytuun oo cagaar ah oo qurxoon oo midho wanaagsan haddaba reer banu israa'iil waxaa lagu masliyey inay ahaayeen beryihii hore geed saytuun ah oo anfac weyn u lahaa dadka rasuul bawlos qudhiisa ayaa wuxuu ku soo qaadanayaa xaalka warqaddiisii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad wuxuuna leeyahay geed saytuunkii wanaagsanaa ee midhaha wacan lahaa waa la gooyey waana waxa ilaah haatan uu ku samaynayo reer banu israa'iil sida aynu kitaabka yeremiyah ku arkayno waxaa kaloo geedka midhaha wanaagsan looga hadlayaa isla kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka saddex iyo kontonaad aayadda labaad markaasoo la leeyahay wuxuu geedkii wanaagsanaa noqday mid engegan oo geedkaas xididadiisu engegeen ayaa munaafacaad yeelan doona haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu iminka eegaynaa cutubka laba iyo tobanaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan haddaad rag lug ah la oroday oo ay ku daaliyeen haddaba bal sideebaad fardo ula tartami kartaa oo haddii lagugu daaliyo dalkii nabadda ahaa oo aad isku hallaynaysay haddaba bal maxaad ku dhex samayn doontaa kibirka webi urdun saaxib waxaa laga yaabaa in wax waliba ayaan inoo hagaagsanayn maanta laakiin wax waliba way sii xumaanayaan waxaan rajaynayaa in aqoonta iyo doonista aynu doonayno inaan ilaah u adeegno ay inoo soo jiidanayso dhanka ilaah ilaah waxba inoo faahfaahin maayo wuxuuse inagu yidhi waad igu kalsoonaan kartaan weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi yeremiyah cutubka laba iyo tobanaad aayadda sagaalaad ee baalka sagaal boqol iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qorninka uu leeyahay sida tan tan dhaxalkaygii ahayd waxay igu tahay haad birdhicyo leh oo kale oo haadka hareeraheeda ku wareegsan oo dhammuna waa ku col iyada taga oo xayawaanka duurka oo dhan soo wada ururiya oo soo wada kaxeeya ha cuneene haddaba waxaa halkan nebigu uu inoogu muujinayaa inuu noqday sida tuka cambaar leh dadkii oo dhan ayaa farriintiisii nacay oo ka jeestay waxaanay ku yidhaahdeen waxaannu is lahayn nebigu idinka ayuu idin hadlayaa maalin waliba waxaad ka hadlaysaa waxyaabo aan inaga farxinaynin oo niyad jab baad nagu noqotay hase yeeshee nebigu wuxuu sheegayey oo qudha wixii la soo faray ee uu ilaah soo faray weli waxaannu ku jirnaa meeriskii cutubka laba iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad markaasoo addoonka rabbigu uu lahaa oo markaan iyaga ruujiyo dabadeed waan soo noqon doonaa oo iyagan u naxariisan doonaa oo mar kalaan ku soo celin doonaa nin kasta dhaxalkiisii iyo dhulkiisii haatan ilaah war wanaagsan buu u soo dhiibay laakiinse waa waxyi mase ahan in lala hadlayo qarnigan qalloocan oo ilaah diidan
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin